midda labaad waxaan baaq u dirayaa qabaa-isha madhera ku nool oo mar walba uun isqoomaaya oo xoogo horgufta dhexdooda ay maraysa waxaas ogaatiin dhulkan ha isku haysatiin horta waa abaar waa meel aan la degi doonin hadda oo hataa dad ay degaynin oo laisku halaynaynin wa waa meel iska angagan oo waxba qiimo aan lahayn haddaad qof muslim walaalkaa ku dishidna adduun waa ku cadaam iska jir waxyaabaha aan la yaab waxaa ka mid oo biniaadanka ay ka warhaynin qofkii qof muumin dila bal idinku fiirsada jirkiisa waa bedelmaa socodkiisaa bedelmaa mustaqbalkiisaa bedelmaa ilmihiisaa waraabo noqonaa xaasiskiisa macnaha isdagaalaa asagii noloshii adduunka ayaa cariiri ku noqonaysa tii aaqarana waa usii dambaysaa marka baaqyaalkaas ayaan soo diray ilaahayna laga baqa sixir bararkana hayba u jeediin dembiyaalkan la imaadnin waaya dulmiga iyo gardarada laysku haya aa la joojiya qabiilaha waxa isu raadsanaa oo macnaha isqoomaa mar dambaa la maqlin ilaahigiina ka baqa walaalo noqdo garbaha isqabsada haddaa yeeli waysiin soo ma aha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa loo tegi doonaa eh qof walbana wixii aad la imaaday ayaa la siini doonaa ilaahay ka baqa markala idhaa waa kasii daraysiin hooyooyinka maamyaalka qabiilada qalbiga ku haya oo qabiilada ku dhimanahaya qabiilada ku dhimanina idinkoo qabiil un taageera oo muslimiinta kale yasaay oo ku dhimirin iska jira